baahida dadku inay wax loo qabtay rabaan dadku in wax loo qabtay rabaan mad yani maxaa la idhaha waddanka shaqa kama jirto waddanka maxaa tidhaahaa is-aaminaadu kama jirto waddanka kama jirto maxaa la idhaahaa yani nin kastaa waxaa nin kastoo soo baxa waxaa loo malaynayaa inuu isagu danaysanayo adde ko maxaa la yidhaahaa imaan yani ummaddii waxaa ku batay ee maaragtay danaystaa ku bata danayste nin wadaniya madaxweyne wadaniya oo ummaddiisa u shaqaynaya ilaahay hanoo sahlaan lena
ununka gaarigacnihiis waa unahay shaqo fiican la noo yeelo ilaaha noo saaray shaqo fiican oo oo qabso kalno
waxaan rajaynaynaa insha allah mustaqbalka horumar fiican weligayga intaan soo dhashtay soomaali ma arkin ayadoo nabad ah laakiin sanadkan iyo wixii ka dambeeyo insha allah mustaqbalka waxaan rajaynaynaa madaxweyne oo noo qabto waddankeena oo wax horumar inagu gaarsiiya sida ardada qaar hadda ee dhibaataysan yihiin ay rabaan scholarship waxbarasho ah iyo shaqooyin loo abuuro wallaahi horta doorashada aadaa ugu faraxsanahay maxaan ku idhaahdaaye annagana waxaa dan noo ah ninkii dalkeenna iyo dadkeenna iyo iyo diinteennaba u roon marka waxaa rajaynayaa in uu soo baxo nin wanaagsan oo ardayda u roon maxaan ku idhaahdaaye bulshada u roon dhan walba u roon an waxaan rabaa codkii shacabka inaan noqdo shacabku waxay tabayaan inay jirto la xisaabtan la'aan waxay tabayaan inuu jiro musuq maasuq baahsan waxay tabayaan inaysan jirin qof afkooda ku hadasha anigu waxaan rabaa haddii ilaaha ii qadaro inaan noqdo ruuxii ku hadli lahaa codka shacabka soo gudbin lahaa dareenka shacabka ka shaqayn lahaa shaqada dhabta ah ee loogu talagalay qofka xildhibaanka ah oo ah la xisaabtanka xukuumadda markaas jirta oo hadda inay fududeeyaan baan weydiinaynay waxay ahayd in la abuuro guddiga xalinta khilaafaadka qaybta kale ee labaad isha labaad ee ka imaanayso waxa weeye qaaramaadka annaga iyo guddiga kale ee doorashooyinka hirgelinta dowlad goboleedyada inaanti isu nimaadno aan milicsanno wixii noo qabsoomay wixii aan noo qabsoomin caqabadihii naga hor yimid iyo wakhtiga ay u baahan tahay in caqabadahaas inta laga gudbo lagu xaqiijiyo dhammaystirka howlaha dhiman
ilaahay u toobaskee ilaahay u toobaskee bulshadeenna ka jibinayo ilaa iyo habeenkii